kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington
qodobada aan idinkugu hayna barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaa ka mida jawaabta gabaygii jaceylka ahaa ee toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka iyo sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaha
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska
aynu ku bilowna ee intiinii dhegaysatay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore waxa aad ku maqasheen gabyaaga xuseen maxamed ibraahim oo ku magaca dheer casaan oo ku sugan magaalada garoowe ayaa waxa uu ka warramay qiso jeceyl oo muddo ku dhow soddon sano isaga soo martay abwaan casaan wuxuu jeclaaday gabar ay xilligaasi ku wada noolaayeen magaalada buuhoodle kadibna gabadhii ayuu ka guursaday nin ka yimid magaalada abudabi abwaan casaan oo la murugaysan in gabadhii uu jeclaaday laga guursaday ayaa tiriyey gabay calaacal ah oo uu dhinacna tolkii iyo saaxiibadii ku canaananayo in ay wax u qaban waayeen sidaasi daraaddeedna uu magaalada buuhoodle ka tahriibayo haddaba habeenkan caawa ah waxaan idiin haynaa gabaygii jawaabta ahaa ee uu saaxiibkii u tiriyey shahre cidlo nuur ayuuna oga warramay gabaygaasi jawaabta ahaa markaa isagii baa ii jawaabay wuxuu yidhi daada gabay casaara uma tirin doodi waayadani xalog baa diblaha lay marsaa daabacaa qore inaad reer dabuubtaasi tidhi damaqday laabtii ha yeeshee daweyleedu hoohelay dabiibkii inaad reer dalkaa tirinaysee dibintahaa saartay da-deennay ka buuxaan habluhu door ka soo kaca kuwa aad daruur moodaysoo dahab sidiisii oo dunti oo ay dawaarkii ku yaha weli oo aan duntii laga furfurin weli dawaar filadii maansada dareen oo halkaa dulucdu waayaal mid adeegta doog moodaysii ubax dilaacaya ku qiyaasta deerada migaal xalin duleedkeeda dacdada sarmaayo iyo saleex darafyadii qabo xudun iyo biskoodii ku nool dareydii meesheeda degmadii yagooraatiqiin digidkii meeshiisa dayaxaa u eeg baa fadhiya dayrka reeraha ah adigaan dal dheer iiga kicin dunida meel aadin haynoo dushiisii u bixin daqashka siisowda oon marin dariiqaaha hoostani ku raacsiinin oo hereer duruuftii ku geyn dahado ciilkeeda haddii inanta dookdaa jira danacday heerayso misna calafku waa deeqnajee gaba martaa sheegtay adaa nicin dalkaa tirinayso dibinta aad saartay dugsigeeda aan gala ka tegin daxalka heegaale dohda qudhac dhalaan iyo marqaan degelkan buuhoodle dacdeennay ka buuxaan habluhu door ka soo kaca dookhaadu kii uu ka helay dumarka geesteeda intan dabadhis hadaan aroos kuu dabaaldegiyay oon duubi weynow sangaha kugu dulmeerayn oo ay durbaan iyo masxaro dumarku dhaantayn isisadu daruuraha ku dhega diriirweyntaale duunyada haddii laygu xilo dabeecda aan naalo dan waxaan usoo soocaya ribayda doorkeeda iminkaan dadaal kula samayn doonis baan geliyay iska daa dunuun afurdada dabeecsan u seexo ana diirka haykicin iyo waa dambanayaan inaad eer dagaal haygu dhalin jirin waa ceeb
war dhiigga haygu kicin buu ku yidhi ya dhiigga haygu kicin buu ku yidhi calooshana hay hurin ha marka waageliye waa fara badnaay haddana anaa u jawaabay haye markaa halkaa markay marayso ma ku qanacday adigu gabadha in gabdho badani maadaamay deegaanka joogaan oo qurqurux badani in gabadh kale lagaaga doono oo aada iska ilowdo gabadhaa hore ee aada jeclayd ee la guursaday
maya kuma qancina waxaan usoo qaaday boodhari cilmi boodhari ilaah inaa unaxariistay cilmi boodhari inuusan ba isba qancin markuu hoda waayo waan gartay markaa kumaad qancin arrinkaa isaga ah
kuma qancin oo boodhari baan bada ugu soo diro waxaan idhi hahe
maxamed ow dabuubtaada gabay dulucda aada sheegtay dood baan ka leeyay maqal diiday waanada haddii geel nin baa daasiya dabagaluu raaco dayaquu ka eegaa mas-uuliyaduu jiro duhur lama xereeye habeen dabicsanuu hooyo uu tiriyo qaalmaha dijiga rimayda doorkeeda kuwii dararta laga maalayo dihiinna eegeego hal guddootay aan lagu ogeyn dabacsanoo qaali dareenliyo u soo wada hoydaan dabadda neef joogin isagaan dadkii weli u shirin dababadu haystay haddii ardayo u siihu ucodisiyo uu yaaco hidii kuma istaagay horweyn jiran baa taga habeenkaa wixii aanu dilin maxamedow dooxin dadku calab ku yeeshee fogaan dunida meel aadin doondoonis baa lagu helaa duhur dharaareed dibna looma geeya halkii dabamarka u dhaano digadiisibuu uga uraa daalinkii helay nin ragihiina meeshuu damiyo diida waa sidoo eh in adeer dalkan tirinaya dibinta aan saaray docdeennay ka buuxaan habluhu kuma diidani waxaa daruur moodayso dahab sidiisii dayaxaa u eg baa fadhiya dayrka reeraha ah daahigama saaree arkay waan dageysnahay nin jacaylku uu dabin la helay daawo muu laha doodhari midkii degashadoo duban bay helay isagaba dadaal qaar u galay dariska caalwaayi markii uu darmaantii jeclaa dumarka uu raacay inaad eer dareenoo murtida waa daliil dhaba ee hodan dareenoo murtida daba martuu sheegay dartin bay u geeyeen hablaa dulucda aada yaabto midi inay dabiil noqoto oo doorto loo xulay duu fadhiista waa tii la yidhi haydin daawado bal inuu dareen idinka dalo digigix uu keeno dacallada hablii laga dhigdhigay dumarkii loo soocay kuwa aanu daayee nin kale adiga dookhaadu oo wada darmaanuu arkoo diiday uu yidhi uu weliba deellay tirsho maanse daabacay dadku laayay weeyaan jacayl daabadkii tegay rabbigay cadaabkuma deldel cidima daaweyn waa tii dadweynaha jeclaa duugay waa hore ka talaale dayrkii qabrigu daabadkii yahay dadku waa siyaartaan xilligan darisku maandow dambi dhaaf rabbay uga baryaan kana dareeraan ilaa dabadda muu imanayo dunida maandow dadku ninuu jeclaa buu ahaa daacad waafiye ninna duurkumuu nugin intuu dunida saaraaye cilmi daana uu dhigayna maqal dakare uu geystay jacayl degay dartii baa qabriga loogu dawgalay anigaa jacaylkii deldeli laabta ii degay wadnahay dareenay ma ogid annadaan qabo dalka inantii aan ugu jeclaa dumarkan buu hoodle anigoo daryeel wacan ku qaba dulucda haasaawo anfacada markay dacal fadhido cunayan daynaynin haddii kale daboolka waa ka rogin dooku waa dalo oo aan dadaal ugu jiro aqalkii doonayo wadaadadu diyaariy yihiin culimadii diinta duco waalidkeed inaan ka helo meherso doonayo iyaduna dalaal la wado waxay la doonayso carabkeeda diidiya ka hayn hadalla deelqaadka degdegsiiya aan wada jeclayn dumarku waa yaade mid diyaarad soo raacay oo dubay kasoo dhoofay oo yidhi dalkan kaa kaxayn dawlad muu laha inta aad dagaaladan ku dhiman diriirta shaydaanka duor quran intay wada kulmeen daadahuu yidhi haddii uu dacdaa ula kiciyo xamar ma biideen dugsigeeda hiiraan la tago odiga daantiisa ama ay danood wada qabtaan doolamuu tegin dulcad iyo daroor ma kaxayn dacalkii ood weyne
haatanna waa qaybtii hal abuurkaiyo heesaha waxaa inoogu martiya fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji isla sahre cidla nuur ayuuna u waramay cabdicasiisow heesta toolmoon amaba talo qofba si uu u yaqaano ma hees aroos loogu talagalaybaa mise waa hees jacayl oo aada sideeda u qaaday
heestaas waxyaalo badan bay ka sheekeynaysaa taariikh badanna way leedahay waxaan soo koobi karana ma ma ma laha oo wax badan bay gelaysaa ma fahanti waan gartaa waa hees waa nin intuu gabar fiican helay gabadhii fiicnayd maaragtay maaragtay aan dee ninkii la rabay inuu nin u noqdo aan u noqon dee nin fiican oo iyada dhaqdo oo garab istaaga noqon hase ahaatee khaladkii uu galay garowsaday gadaalka garowsaday mar dambe caqligu ku soo degay caqliga oo maogtaa yiri maogta hadee maanta caqligaan mausaan ahay maanta aan ogaan lahaa gabadhay fiicnayd ma ma dhumiyona maaragtay ya sidoo kale iguma ciyaareen akutalay dhaaftiyo arimiga dasowdan tirayadeedi saqda dhexe la tuubsaa tolmoon timahal dhaalay markaan tabayeen helay cashaqaan tusmayliyo mantixgelinin intixgelinin dhalashada tolmoon timahal dhaalay markaan tabayeen helay cashaqaan tusmayliyo mantix kelinin aad kelinin dhalashada niyar dalaka bowday markan taaba qaaday taam noo qootay garaashadu dabkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydii kala tuuristaydii ma la tahay la tahay ma la tahay dhibashada niyartalo ka bowday markan taaba qaaday taabnoo qootay garaashadu dabkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydii kala tuurisaydii ma la tahay la tahay ma la tahay dhibashada akutala ku dhaaftiyo waqti tagay ma soo noqon haddaad toosi laydo dabtay tahay u garan layd dumar balaagu tirin markaan taagnay reer wacan umanteela dhiganine anaa qalada talaab waxaan u imanayaa heesahaad hablaha wada qaadaan waxaa jirta heesaad wada qaadaan hodan cabdiraxmaan wallaahi heese badan baa jira aan wada qaadno fiican dadku jecel yihiin waxaan dooran lahaa heesta la yidhaahdo dadku waxay jecel yihiin inta badan de heesaha wiilka gabadha in jacayl laga heeso lasoo heeso mogta aada iyo aada laakiin heesta ani iyado aan mogta ana aan baryayana ay diidayso hees la yidhaahdo aniga dookhiya kalgacal hahay dookhiya oo kale erayadeedu iska leeyahay abwaan maxamed axmed oorshe oo aan Mhm.
halkaan ka salaamayo abwaan qaaliya aan saaxiiba nahay muusikadana uu tumay cabdiraab cantarnaajo laxanku waa aniga codka codadkuna waa aniga iyo maaragtay walaashay Waa- walaa cabdiraxmaan dheer halkaan ka aad salaamayo ba u cod wanaagsantahay aada iyo ina yahay dookhiya kalgacal aya igu kaa daro dushaan kaa eegan jiraygi dumarna waan ku jelahay haddana darqi kuma hesano hadday naftu diidan tahay adaan duuriya habeen dareenkay kula jiraaga runtaydina bayla sheege macaan adahay daraaga adaanka daba dhacee
uma ii adeen inaan kula daadasheen madaydayo meel kale
adaan duuriya habeen dareenkay kula jiraaga runtaydina bayla sheege macaan adahay daraaga adaanka daba dhacee
anaa ku dayninay si kale ku diidanay
adeen inaan kula daadasheen madayda iyo meel kale
waan gartay Mhm.
bal heestaasi haddaynu intaa kusoo dhaafno raxme roos ma jirtaa heesaad wada qaadaan haa waan waa gartay jirtaa heestaas waxaa la yidhaahdaa gayaan baan u malaynayaa aha Een, waxaa sameeyey erayadeeda abwaan maxamed axmed ooshe Een, muusiguna waa cabdiwahaab cabdirnaaji laxanka waa aniga cododkuna waa aniga raxmo adiyo raxme roos
dhegaystayaal heestaasi ay wada qaadayaan iskalaaji iyo raxme roos ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna caweyska washington oo caawa si wada jir ah aydinkugu soo wada jeediyeen anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sahre cidlan intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh